فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي bism illaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu caanow wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada idaacadda alfurqaan oo caawa gebi ahaantiisaba aynu ku soo qaadan doonno qaybta labaad filimka fadarhum wamaa yaftaruun oo goordhow ay baahisay mu'asasada alkataa'ib هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم
waa habeennimo talaado ah sagaal iyo labaatanka bisha shacbaan sannadda kun afar boqol afartan iyo afarta hijriga mu'asasada alkataa'ib garabka warbaahineed ee xarakatu shabaabulmujaahidiin ayaa caawa baahisay qaybta labaad fadarhum wamaa yaftaruun oo aad loo sugayey qaybtan alkataa'ib waxa ay meel kaga soo hartay culumaa u suuga oo laba aflayntooda ayaa xoogga lagu saaray filimka in aad daawato oo keliya ayaad kaga bogon kartaa aan idinku duwa
بسم الله الرحمن الرحيم
khawaarijtaas khawaarijtu maafiya diineedka qowlaysataa oo burcadiimeeda marna waxaa la yidhi waa khawaarij marna waxaa la yidhi waa gengistarayaal iyo mafia aniga laakiin waxaan leeyahay ya'juuj wa ma'juuj waa
وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون فذرهم وما يفترون
inuu maanta waxaan idinka rabaa dowladda inaad u hagaysid waxaan idinka baahanahay garab istaagaas inaad jidka isu- bannaanka isu istaagtinaan bannaanka isu istaagtinaan rabaa oo shir la qabto la yidhaahdo nimankan ummadda soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa nimankan waxay wadaan diin ma ahan macali weyn oo muftiya mushrik iyo murtadyadii muufada meel kula cuna moorada amisoon ku jira mujaahid magac xumayn ma maqasheen maalmahan macdii kale waxaan lahaa macali weyn si la mid ah madaxda maamulada riddada ee u hoggaansamay awaamirta gaalada waxay culimo ku-sheega murtadiinta ah iyaguna kaalin weyn ka qaateen ololaha lagu aflagaadaynayo mujaahidiinta ee ay saliibiyiintu ku doonayaan inay ku dhaawacaan sumcaddooda wuxuu dhahay wiilkayga yar dadka aad la daga- la dagaalamaysaan muslimiin ma aha miyaa markaasaan waxaan dhahay they are s g markaasuu dhahay maxaa waaye aabba s g waxaan dhahay waa soomaali gangs marka magaca la siinayo al-shabaab xitaa magac qurxoon waaye lama siin karo kow xitaa khawaarij ma ahan sifooyin oo waa way dhaafeen marka waa gangs macdii kale waxaan lahaa Ee, haddana waxaan u yeerayaa sheekhyadu ragga keliya ma aha gabdho culimaha noo jooga waxaan u yeeraynaa gabar codka gabdhaha ku hadasha oo sheekhad ah sheekhad faadimo maxamed cali caadle in maxaa la yidhaahdaa culummada soomaaliyeed ay runtii na- ay naga mid dhigeen in culummada aan ka mid nahay oo cul- majaalista waaweyn aan ka mid nahayna waxaan uga mahad celinaynaa culummadeena macdii kale waxaan lahaa macali weyn oo muftiya iyagoo ku hoos gambanaya huga islaamka iskuna muujinaya inay yihiin mas-uuliyiin diineed oo quman waxay culimo ku-sheega murtadiinta noqdeen dubaha uu gumaystuhu ku dumiyo diinka si uu shaki iyo shubahaad ugu furo ruuxda dadka soomaaliyeed ee muslimka ah xarunta la dagaalanka argagixisada ee westpoint ayaa daaha ka rogtay baahida ay gaaladu u qabaan in la helo culimo calooshood u shaqaystayaal ah oo ay ka horgeeyaan aragtida mujaahidiinta una adeegsadaan gumaynta iyo qabsashada dhulalka muslimiinta warbixintu waxay tiri maraykanku waa inuu si taxadar leh oo aan la dareemayn u taageero hogaamiyeyaasha diinta islaamka iyo ururada la tartami kara kooxaha jihaadiga maraykanku wuxuu si qarsoodi ah u maalgelin karaa salafiyada qunyar socodka ee murji'ada ah sida madkhaliyiinta kuwaas oo awood u leh inay taageerayaasha mujaahidiinta wiiqaan ahna koox ka soo horjeeda dagaalka hubaysan
midda maanta uu ku baaqay oo diinka iyo dowladnimada in la mid ay ahna waa diinka iyo dowladnimadii oo heshiiyey waa in dowladnimada iyo diinta dib u heshiisiin loo sameeyo waxaan rabnaa wadaadku inuu xalka qayb ka noqdo oo dowladda iyo diintaan heshiisiinno sidoo kale hay-adda maraykanka ee rand ayaa warbixin ay soo saartay oo cinwaan looga dhigay burburinta kooxaha argagixisada ah waxay ku sheegtay in loo baahan yahay in la taageero lana tabantaabiyo ururada lagu kalsoon yahay sida dadka ku tilmaaman culimmada muslimiinta ama hogaamiyaasha qabaa'ilka kuwaas oo si adag uga hortagi kara brobagandada kooxaha jihaadiga kaalmada la siinayo dadka noocaas ah waa inay noqotaa mid dadban ama qarsoodi ah si loo ilaaliyo sumcaddooda iyo kalsoonidooda waxaan aaminsanahay in la gaaray wakhtigii dhammaan culimmada muslimiinta ay dhaleeceyn lahaayeen mabda'a argagixisada ee baalmarsan shareecada islaamka culimmada iyo mashaayikhda muslimiinta ee ku nool caalamka islaamka oo dhan waa inay si joogto ah uga hadlaan inuu islaamku mamnuucayo argagixisannimada bacdii kale waxaan lahaa macallin weyn oo muftiya masjid minkii ilaah maamuusay maykal gaal misena meelaha murmaa taariikhdu markay ahayd afartii bishii mey sanadkii labada kun iyo toban waxaa kulan yeeshay safiirka maraykanka ee dalka kenya iyo culimo ku-sheegka xukuumadda ridada soomaaliya goobta lagu shiray waxay ahayd gobolka minnesota ee dalka maraykanka gaar ahaan masjidka abuubakar asidiiq qorshaha diradda lagu saarayay shirkan waxaa ka mid ahaa hababka ay gaalada iyo culimo ku-sheegga uga wada shaqayn lahaayeen hirgelinta hagardaamooyinka beesha caalamka iyo maraykanku ka leeyihiin soomaaliya gaar ahaan faafinta dimuqraadiyadda iyo la dagaalanka mujaahidiinta
arrinta kale ee aan aragnay oo dhici karta inaadan igu waafiqin waxay ahayd in maxaakiimta ay u iilanayeen amaba u jeenjeereen dhinaca xagjirnimada sidaad ka warqabtaanna maxaakiimta waxaa ka go'ay qaybta ciidanka oo noqday al-shabaab marka arrimo badan ayaa iska jira waxaan rajaynayaa inaan helno habkii aan uga wada shaqayn lahayn xasilinta soomaaliya tusaale ahaan habka aan u wada shaqayn karno waxaa ka mid ah inaan isugu yeerno imaamyada masaajidda iyo odayaasha kadibna aan xidhiir la samayno xubnihiinna ku sugan muqdisho arrinta labaad ee aan samayn karno waxay tahay oo aad u muhiim ah inaan helno qaab aan u wada shaqayno sababtoo ah way adag tahay in soomaaliya loo safro laakiin waxaa ka fudud in xidhiir dhinaca internetka ah laydiin sameeyo oo aad muxaadaraadka kala qayb gashaan culimmada kale ee ku sugan banaadir amaba islii We have, in my opinion, we have to contribute, all of us. Yeah? We have, as, uh, especially the Somalis, Somali Americans, they have to contribute with the, uh, with the efforts that we sida aniga ila tahay waa inaan dhammaan ka wada qayb qaadanno fikraddan gaar ahaan soomaalida maraykanka waa inay ka qayb qaataan dadaallada dowladda maraykanka iyo beesha caalamka ay ka wadaan soomaaliya annaguna waxaynu nahay diyaar in aan ka qayb galno laakiin waxay u baahan tahay siyaasad aad looga fiirsaday si ay u hirgasho Uh, and it needs, it needs a delicate, delicate policy, policy. Very, very delicate policy. Yes. Yeah, that uh, can go through or, or, or, or break through everything.
macallin weyn oo muftiya masjid mininkii ilaah maamuusay maykal gaal misena meelaha murmaa haddii aad aragtaan nin kasta oo cilmi iyo diin u nisbo sheeganaya oo gaaladu ay ka raalli tahay oo la la shiraya oo maxaa ahayday ay iyagu soo dhowaynayaan oo ay buunbuuninayaan kaa diintiisa ka shaki oo tuhma maxaa yeelay alla subxaana wa tacaala ayaa wuxuu leeyahay walan tardaa canka alyahuudu wala annasaara xataa tattabica millatahum macallin weyn oo muftiya masjid mininkii ilaah maamuusay maykal gaal misena meelaha murmaa miles marxabeeyayaal ma maqasheen maalmaha macdii kale waxaan lahaa macallin weyn oo muftiya wixii madfac nabad ku miray maydkii marinada warnaa maraykan yaan la nabin adoonkeer muqdisho yidhi ma maqasheen maalmaha macdii kale waxaan lahaa macallin weyn oo muftiya mugow nagu duulay mooy mudanayaal baas la shiray markaan maagno oon yacmiri maca meelaha ka yidhi ma maqasheen maalmaha macdii kale waxaan lahaa
dowrka culimo ku-sheegga xukuumadda ridada ayaa noqday mid udub dhexaad u ah duulaanka gaalada kana dhigan hubka ugu weyn ee ay u adeegsadaan meelmarinta xeerarka kufriga ah iyo la dagaalanka mujaahidiinta si la mid ah beenta laga soo abaabulayo xerada xalane ololaha culimo kusheega soomaalida ay ku durayaan mujaahidiinta ayaa isagana ah qorshe uu soo meeriyey soona maalgeliyey xafiiska qaramada midoobay sida ku cad warbixin ay cinwaan uga dhigeen ka hortaga borobagandada al-shabaab taas oo lagu sheegay in ay lagama maarmaan tahay in la dhiso lana taageero culimo qunyar socod ah oo kaalin mug leh ka qaadanaya ka hortaga fikradaha al-shabaab niman kitaabkiiyo sunnadii sheegahaya ku dhahaya qaarkood ahlusuna waljamaacana amba salafiyana ku dhahaya a gaaladii taageersan maanta waxay leeyihin tajibu taacatu waliyi lamri walow kaana kaafiran aljaamiyatu almadkhaliya nimanka hadda layidhaaho gaaladu ay rabta inay ku shaqaysato oo nimanka ducaatun calaa abwaabi jahannam oo kontonka iyo todobada dowladood waxa layidhaa ah oo dunida ka jira ducaatun calaa abwaabi jahannam hayr islaami ugu yeeraya nimankaasaa buunbuunsada adag wadaadadeennii ictisaam maxaa la yidhahdaa islaax magacyo badan baan maqalnaa aala sheekh waa maqalnaa waraaday xaggee jiraan maxay ula hadli waayeen dadka hadla dadka u sheega maxay seenada markaa annagoo og dad qofkun og yahay marka qaarkood shakaa ku gelaya waxaan is leedahay war ninkan wuxuu sheegay ambee sax tahayba marka waa inaa helaa kalsooni waxa uu sheegayo inaysan sax ahayne ii siinaysa fursad marka haddaan dilo inaanan naar gelin mahdii kale waxaan lahaa wadaad meelaha maro magaalooyinka kufriga manaafiirta caytamoo maqsuudiya mucatabley jihaadkii muran gashe ma maqasheen maalmahan iyagoo ku socda tubtii ay gaaladu u jeexday ayay culimo kusheega u fadwooda qaramada midoobay noqdeen kuwa had iyo jeer ku howlan ammaanta iyo sharciyaynta xukuumadda riddada dhanka kalena ka indhalaabta qiilna u raadiya nawaaqidda waaweyn ee gaalnimada ah ee ay har iyo habeenba ku hadaaqayaan madaxda riddada mana jiro murtad cayay diinta ama bakhti u sujuuday ilaa wuxuu helayaa mid ka mida wadaad xumayaasha soomaalida oo xabadka u garaacanaya soomaaliya dadka madaxda u noqdo dhanba dadka ugu wanaagsan mujtamaca ayay noqdaan ugu akhlaaq fiican walilahi alxamd laa ilaaha ila allah muxamadu rasuulullah qof walba oo cabdi lagu dhawaaqo saasuu salliga ula soo boodaya ama muxuu u dhammaystirayaa shahaadada haddana wax oo cagsiga u samaynaya wax cagsiga ah oo waxaas uu ku dhawaaqi kasoo horjeeduu samaynaya soomaaliya dadka madaxda u noqdo dhanba dadka ugu wanaagsan mujtamaca ayay noqdaan ugu akhlaaq fiican walilahi alxamd waxaan idin sheegayaa in maanta uu gaaray go-aanka shacaalka inuu idin sheego in gabadha iyo wiilka soomaaliyeed isku xaq yihiin in halkaa isaga xaq yihiin waxaa jiri jirtay haddii nin dhinto oo gabar keliya ka tago haawey aan waxba ugu jirin xoolaheeda inay boodaan haddii taa ku dhacdo gabadha xoolihii habeed ay korigeed leedahay ee wax kale ay ka qaadayn waxaa jirjirtay in maxaa la odhan jiray rubuc waalsulus waalkhaamis waalshini ma jirto taas labada qof waa isku mid waa isku xaq waa siman yihiin xuquuqda muxuaha mujtamaca ama waariswada ay ka baxdaanna waa isugu mid wixii maanta ka dambeeya ummadda soomaalida soomaaliya dadka madaxda u noqdo dhanba dadka ugu wanaagsan mujtamaca ayay noqdaan ugu akhlaaq fiican walilahi alxamd annaga waxaan nimi marka islaan waan nahay laakiin xoogaa islaan dhaqankii islaamka melihin
mahdii kale waxaan lahaa soomaaliya dadka madaxda u noqdo dhanba dadka ugu wanaagsan mujtamaca ayay noqdaan ugu akhlaaq fiican walilahi alxamd I'm a scientist. Scientist waxaa lagu yaqaanaa wax practical ah, wax theory muhiim u soconaaya. So waxaa waaye markii Soomaaliya inteed laga hadlaayo run waaye kulligeed muslim waaye markii masaajidkan waa isjecelahay markaa kasoo baxna waa isnacbanahay marka diinta islaamka sacuudiga oo kun iyo afar boqol sano ka jirtay kun iyo toban iyo meel sano kun iyo afar boqol sano ka jirtay waxbay waa u tari wada waxba waa u tari weysan ayni dhahay anaa soo arki sacuudiga marka soomaalina waxba u tari ba Eh, shabaab eh, aragti oo maaragtay eh, governance way qabaan iyadaas aragtidaas inaan ku kala duwannahayna dee way caddahay waxay leeyihiin shareeco ayaan wadnaa shareecadaas ayaa dalka waa in lagu eh, maaragtay maamulo waa aragti waa ka duwannahay oo shareecada ma diidanin laakiin eh, form of governance kaleeto aan annagu camcamsannay ayaan leenahay oo aan inaan ku qancinna ay tahay soomaaliya dadka madaxda u noqdo dhanba dadka ugu wanaagsan mujtamaca ayay noqdaan ugu akhlaaq fiican walilahi alxamd sharciga gaalada isla aadina adeer inay gaalada loo dhawaado maxaa u diidaysaa maxaa u diidaysaan aniga aayadda qur'aanka ahayd haddii aydan igu ilaalinayn gaalaa loo dhowaanaya waa la wada gaaloobaya inkaartun idinkayda haysataa guddoomiyihii markii aan warsanay waxay nagu tiri arrimankan waa arriman oo sida aan u dhahay si aan ahayn iyo waxaan ula jeedaba loola jeeday loo faafiyey sida xaqiiqadu tahay waxaa waay nagu tiri kow xeerka jinsiga ah tala mana la soo qaadin qorshahana ma alin golaha wasiiradana waaga ma ansaxin wasaaradduna sooma gudbin baarlamaankana sooma gaarin saa daraaddeed xeerkaas ma aana ka hadlin ama inaan muqdisho uga tago ama in sharciga la ansixiyo horta gabadha kufsashada oo somalilan laga ansixiyey reer muqdishoa rabaa inaan la hadlo oo puntland laga ansixiyey sababta aan reer muqdisho u diidantay in la ansixiyo oo nin walba minta uga soo qaylinaya isagoo sheekh hebel wata saa daraaddeed xeerkaas ma aana ka hadlin sida ay nagu tiri si caadifi ah waxaana iga keenay tiri waxaan rabay tiri culammada iyo dalka iyo dadkaba shareecada islaamka lagu dhowro adeer inay gaalada loo dhawaada maxaa u diidaysaa gaalaa loo dhowaanaya waa la wada gaaloobaya inkaartun idinkayda haysataa taas waxaan rabaa in dadku ay ka- ay maarata oo ka bogsadaan kuna shaaftoobaan een, arrintaasina halkaasi ay ku dhammaato dee annaga dad badan oo culummada ka mida gabdhaha markay afjigayaan ama ay rabaan inay xaqiraan ama ay rabaan markay kaalinta siyaasadda u diidaan waxay dhahaan waa naaqisaatlcaqli wadiin caqliga iyo diintay nuqsaan ka yihiin xadiisyo wada faalsa ah oo meelay ka yimaadeen aysan jirinay kitaabaha jawaab kala soo baxaan waxaa hadlaya waa sheekh bashiir axmed salaad gudoomiyaha hay-adda culammada soomaaliyeed Ee, waxaan kulankan kaga hadlahayaa mowduuc ku saabsan ee, warkii iyo hadalkii uu ku hadlay siyaasi cabdiraxmaan cabdishakuur oo aad soo duubta kulib aa leedahay yani khalad baa dhacay khalad baa layga fahmay anu saa uma jeedin anugu inta aad ku hadashay iyo muuqaalka aad soo duubtay iyo inaad ka cudurdaaranaysid wixii aad ku hadashay in uu yahay war la aqbali karo oo macquul ah marka cabdiraxmaan cabdishakuur haddii hadalkiisa uu leeyahay anugu saa uma jeedin in laga aqbalo waa- arrintii waa soo dhoweynaynaa weliba aad waxaan uga baryaynaa culummada een, muxuu ahaaye kitaabka ay ay ay ay akrinayaan inay runta ka akriyaano ayna dhihin haweenku guri waayo meelay qur-aanka uga qoran tahay annaka ma arkin haweenku guri waayo waa isku hal ilaahay nus iyo iyo ma abuurin qof buuxa xaawiye aadam isku halay ahaayeen feeraan laga bixiye waa been meelay ku taalla ma jirto inta waa idinla soo baranaynaa markaasaa idinla doodaynaa sheekh caligujiisi iyo anigaa halkaa istaagi doono oo oo ka hadli doono haddii ilaahay yidhaahdo waxaan saxahay xoogow ereyga yaraayo doctoreysada anoo aad u qiimaynaya xalimeerey waxay ka mid tahay dhaxalka ugu qiimaha badan oo Soomaali maanta ay leedahay qof aqoon-yahana oo qiimo gal ah oo waxtar ah oo geesyada wa rag iyo dumar badanay wax badan dheer tahay kitaabka qur-aanku waa kitaab caam ah oo ummaddan mabaadi'deeda iyo maqaasideeda iyo caqiidadeeda iyo cibaadaadkeeda lagu dhammaystiray laakiin tafaasiisha dowladaha lagu socodsiiyo oo lagu dhaqo oo lagu nidaamiyo qaamuus loogu talagalay ma aha mana loo soo dejin
waxaa su-aasheedu aada iigu soo noqnoqotay maalmahan Een, arrin ku saabsan eh, sheekh cali wajiis eh, oo su-aalo badan layga soo weydiiyey eh, oo la leeyahay sheekhu wuu ridoobay hadalku wuxuu u yaallaa yacni eh, eh, wuxuu u yaallaa tafaasiisha dowladaha lagu xukumo tafaasiisha iyo nadaamiyada hoose dowladda lagu nadaamiyo qur-aanku qaamuus loogu talagalay maaha ayib farqi baa marka labadaa hadal u dhexeeya kan dambe ee sheekhu ku hadlay marka la fiiriyo macno sax uu yeelan karaya
ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطاً ها أنتم هؤلاء جادلتم سألتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا
sheekh waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo soomaaliya waxa ka socda ma jihaadba
taas horaa looga jawaabay dad muslimiin ah dhexdooda jihaad maba jiraba asla wadaad meelaha maro magaalooyinka kufriga manaafiirta caytamoo maqsuudiya mucatabley jihaadkii muran gashe ma maqasheen maalmahan qof alla qofkii aad ka maqashaan marka inuu jihaadka muslimiinta inay ka fadhiistaan iyo uu ugu baaqayo ama uu tashwiishinayo waa inaad ogaataan inuu yahay qof makhduuc ah ama qof ma'juur ah ama waa qof la ijaartay oo muxuu ahaa u ah dabadhilif u ah acdaa islaam u ah ama waa qof waswaas qaba marka dadka muslimiinta waxay u baahan yihiin in awoodooda iyo waxoodaa la dareensiiyo oo la yidhaaho gaalada iska dhiciyo oo la dagaalamo oo iska celiyo la yidhaaho taasay u baahan yihiin mooyaane war ma dagaalami kartaan isdhiiba oo gaal isu dhiiba qofka ku yidhaaho
jihaadkii muran gashe ma maqasheen maalmahan macdii kale waxaan lahaa kadib markii ay diintooda ku iibsadeen sandareerto liidata raaligelinta allahna ka doorteen raaligelinta dowladaha gaalada iyo madaxdooda ayay culimo kusheega xukuumadda riddada noqdeen kuwo ku aanbaxay laba aflaynta munaafaqnimada iyo beenka sheegidda diinta islaamka waxayna sidii jirjiroolihii oo kale hadba isu ekaysiiyaan meesha looga gacan haatiyo ama ay uga bidhaanto dantooda adduun ee ay diintoodii dhaafsadeen taasina waxay keentay in fatwooyinka doolar looga iibsado mas'alo ay shalay inkireenna maanta ka dhigaan la jiifiyaana bannaan diintuse isma beddeshee admigaa dayuuba walaal waxaan weydiin rabay sheekha su-aal waxaan weydiin rabay shalayta markii lala dirirayay ee cabdullaahi yuusuf shiika shalay markii dowladdaas lala dirirayay dadkii maaragtay fududooday culimo waaweyn bay ahayd oo lahaa maaragtay halala diriro halala jihaado oo hala hor dhaafiyo waxaan weydiin rabay marka dowladdii cabdullaahi yuusuf iyo dowladdan hadda xasan sheekh iyo wixii isdhaamaan baa weydiin lahaa because shalayna waxaa joogay ciidamo amisom iyo mataqaana iyo etoobiyaan maantana amisom iyo etoobiyaan baa jooga ciidamada imaanaya horta ciidamo calan gaala sida ma aha waa ciidamo maxaanku raha magac urur ama magac qaaradeed ama magac caalan bay sidaan soo garanaysid marka horta ciidamada la siinayo magac diineed sax maaha saan u aaminsanahay walaalkay abu maayir waa mahadsan yahay haddii culammada uu ka dambeeyo shalan culamaa tiri halala dagaalamo maantana culamaa odhanaysa maya hadda shalan maaragtay hadduu naga yeelay maantana hanaga yeelo macallin weyn oo muftiya masaladuu shalay mar sugay miciinsiga gaal mamnuuc maantana meel kada u raray mubaax maxfalada ka yidhi ma maqasheen maalmahan
magacaygu waxaa weeyaan aways
soo dhaweynaa waa idin salaamahaya adiga iyo sheekha ahlan wasahlan sheekh sheekha su-aashii abu maahir uu weydiiyey ku saabsanayd maxaa la yidhaahdaa dagaalkii shalay ay fatwoodeen
yaa fadwoodood ujeeda aways ila sheekhu cid walba sheekh uma mas-uulka ma ahay shalay marka cabdullahi yusuf lala dagaalamahayey inay fatwoodeen inay jihaad tahay yaa fadwooday sheekh dowladka marka uu ka jawaabahayey wuxuu uga jawaabay masaalix eh, ama siyaasa sharciya inay bannaan tahay marna in maxaa la yidhahdaa wadaadku si aragti u arki karo mas'alada laakiin ma- biyo kama dhibcaanka marna adigu aad weydiiso wadaadku aanu si fiican uga jawaabin waxaa weeye hadallada marka ay hadlahayeen waxaa ku yimid ninkii gaal soo raaca oo muslim la dagaalama waa murtad hadal sidaas ah waa saas ninkii gaal soo raaca oo muslim la dagaalama waa murtad waxayna yidhaahdeen culimmada dhan way isku raacsan tahay marka waxaan ka rabnaa sheekh bashiir inuu noo caddeeyo waktigaa ayadaa khawaarij miyaad ahaydeen oo haddaad soo wanaagsanaateen mise haddaa khaldantihiin haweys haddaan u nimaadno su-aashiisaan jeclaha si fiican u maqashay mas'ale khilaafiya weeye salka bahasha waxay ku haysaa in dad muslimiin ah dad aan muslimiin ahayn dhulkooda la dulkeeno oo la qaxiyo oo ay maaragtay soo duldegaan diintu maxay ka qabtaa oo loo soo kaalmaysto dad muslin ah isagoo ula jeeda nimanka dhallinyarada in ay dowladdu usoo kaxayso dad kale daais waxa uu ka hadlaya sheekh arrintaa diintu waxay ka qabta
horta marka sana aan kuu sheegay anu waxa weeye horta sidai ahaar horta loo oranayo baa naga khaldamaysa haddii sidaas u khaldantana sida ka soo baxaysa waa khaldanaanaysa Een, nimankan horta ma ayagaa weerar ah oo la iska celinaya waa loo yaartay laakiin sheekh may waxaan ka wadaa in- in- may waxaan ka wadaa in- in- kuwo dhulkiina kula leh midabkiina kula leh diintiina kula sheeganaya gaalada barnaamijkeediina fulinaya inay gaaladii wakiilka noqdaan wadaadada qaar baa damcay inay wax u luusluusaan oo wax u raaraadiyaan haa oo yidhaahdaan maya ee maya xogaa kursi unbaa haya mooye ruuxu ma gaaloobin kullu daalika waa xaqiiqa aan jirin waay warka in si dhab a loo qaataa wuxuu yahay ninkii gaalo soo raaco muslim la dagaalamo waa murtad diinta si toos uga baxay in lala dagaalamo iska dhaafi meel alla meesha lagu arkaa lagu dili karaa macallin weyn oo muftiya masaladuu shalay mar sugay miciinsiga gaal mamnuuc maantana meel kada u raray mubaax maxfallada ka yidhi ma maqasheen maalmaha macdii kale waxaan lahaa
magacayga waa axmed sheekh cabdijaxweyn muqdisho soomaaliya sheekhu suliya waxaan rabaa dhowr mar horta ilaah baa mahad leh sidaad u socoto wiilka hadda hadlaayay ee ka hadlay dastuurka soomaaliya u degsan waxaa hadda kaa maqlay adoo dhahaya dad baa dejiyey waxaa saas oo kale marka meeshaan soo isdhibi mayso soo noqon mayso shirki iyo gaalnimo soo noqon mayso in ilaahay kitaabkiisii ee uu soo dejiyey wax lamid ah oo qodobo loo dejiyey in lasoo barbandhigo oo la yidhaahdo oo weliba laga sii horumariyey kitaabka ilaahay laga sii horumariyey oo awoodda la siiyo dastuurka waa su-aal meesha ku jirto laakiin weyga een, een, een, eh, weygaas horta waa weyga dhallinyarada oo shabaabka ay dadka ay ku- ay- ay kaga faa'iidaystaan ay dhahaan een, saasaa dadka ula dagaalamayna sheeko waxaan rabay inaan ku weydiiyo sheekadan hadda socota oo baarlamaanka ay keeneen oo gumbarka ah maxay tahay
sheekadan hadda baarlamaanka ay keeneen oo miiska saaran oo eh, gumbarka iyo niman bulsho ka dhahaya haa
adoo ka hadlayan arkay oo dhahayo nimankan shabaabka ee ee ee diinta ma gaarsiin karaan marka dowladda genderka ay ka hadlayso waxaas kaalnimada laga hadlayan adoo ka hadlayan ku arkin marka dowladda u janjartaa ma lagu dhihi karaa
akhiyo waa ninki ninki nin- ninki meesha uu caddahay gaar wey Een, eh, waxaana een, culimmada sida la sheegay culamaa udiinka islaamka waxay haystaan dhaxalka ambiyaasha nacam akhiyo soo koobiya dalaa saf ku jiro markasta jaaweyn axmed calayhi salaatu wasalaam ayaa ugu hay
dambeeyey maadaama culamaa udiinka aad kamid tahay maantana aad joogto universal tv-ga si nabadgelyana ugu timaado kuna baxdo ma laga yaabaa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam xilligan uu sugi lahaa inuu xasi lahaa tv-ga universal maxayse gaalada ku samayn lahaayeen adigoo maanta akhiyo su-aashaada aniga ma fahmin aniga hadda wixii la samayn lahaayeen dow- dowladdu waxay samayn lahayd ma qalbigooda ku jira inay ogolaa lahayd inay ogolaa lahayn ma kula tahay inaad taas ka jawaabi karo
dadka la hadal nashin loo sheeg loo ogolaa lahaa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam si asxaabi rasuul ilaa ka hadlaan
akhiyo wasiba u kacsan tahay waan ku ogsoonahay een, warbixintaadana waa isoo gaartay wadaad meelaha maro magaalooyinka kufriga manaafiirta caytamoo maqsuudiya mucatabley jihaadkii muran gashe ma maqasheen maalmahan dastuurka soomaaliya maanta ee wasaaradda wasiirka dhinacayga uu fadhiyo ay diyaarisay oo annagu culimmada haddaana hay-adaha culimmada kala duwan iyo madaxda sare ee culimmada aan akhrinay guddiga muraajacaynayana aan ka mid nahay dastuurkaas isaga ah aad baan ugu qanacsannahay ilaa hadda sida loo wado boqolkiiba boqol wadda saxa ayuu ku socdaa xeer ciqaabeed oo talaan leeyahay in la xuguntamo waa daaquud ataxakum ila daaquud waa maxaad ka qabtaa dastuurka kumeel gaarka ah ee dowladda saddex kufriyaa ku dhex jira gaalnimo dastuurkaas isaga ah aad baan ugu qanacsannahay ilaa hadda sida loo wado boqolkiiba boqol wadda saxa ayuu ku socdaa shabaab naftiaan ammaanka helayn maalkiyaan ammaanka helayn dadkiyaan ammaanka helayn sharaftii iyo karaamadii iyo cizigaan ammaanka helayn annaguna ma ammaan geliyo hayna dadkii aan inaan ammaan gelin aan u istaagno kuwa xunxunna kama celiyo hayna xataa ammaanka noocaasa shabaabkaa lagu tilmaama meeshay joogaan isbaaro laguma dhigto gabdhahana laguma kufsado annagu kuwii kalena kama celiyo hayna annagina ma dhaafano annagu kuwii kalena kama celiyo hayna annagina ma dhaafano
waa askari qayilsan oo indhaha taagaya oo drag soo isticmaalay oo aan miirba qabin
dee dad shacaba inuu baaro inuu ilaaliyo inuu check pointigii dadka kula tacaamulaayo waxay noqonaysaa halistiyo qayb ka mida wey sideeda oo nimankan khawaarijta ah dadka diin ahaan iyo dowlad ahaan iyo amni ahaan iyo xataa xoolahoodii dhacaan iyo dhib oo dhan bay ku sameeyeen waxaa la rabaa marka haddii la rafaco oo nimankaas laga xoreeyo in wax ka khayr badan lagu bedelo qodobka saddexaadna waxaa waaye shalay cadaalad darre ay dalku xukumayeen maxkamadda beenbeenaad ay samaysteen oo dadka waxay rabaan ay ku samaynayaan oo qofka markay iyagu danka leeyihiin ay dhacayaan xoolaa ka dhacayaan ku ganaaxayaan ama dilayaan dadka qaarkood suuqa waxay geliyeen shabaabaa dadka eber ka dhigaya yaan been laydin sheegay soomaaliyo dhan isla shabaabka waxa wax dilaya ugu yaryaaba asagu waxay ku fiican yihiin meesha ay joogaan horto laandheer iyo laangaab iyo qabiil badan ee qabiil kuma jiro kama jiro waa arrin iijaabiya waay arrin fiican waay amni dhammaystiran habeenay maalinaa si xora u soconaysaa waxay ka mid tahay calaamadaha dowladnimada oo waa iijaabi waay arrintaas arrinta saddexaad oo ay ku fiican yihiin waxaa ka mid a shacaa'irta islaamka oo dhan aa laga fulinaya agtooda wax munkara lagama ogola isaalatu lmunkaraat wa iqaamatu shacaa'ir alislaamiya arrin arrin qiimo badan waay beled iyo baadiyaba بلد يبادي يبر هلا هذا هلا هذا شافك إلا ما نرجع قاركون مجال الله كيس كسبرانو أسبرانو أنت أفراد وإذا أبو في عم هواي إن أي شعير بجهاد كأي قال الدرب كأي أرجال أنا كان حين إذا ما أسكن إيو أرجع أصل السلام كأهوى nimanka khawaariijta ah oo maanta nagala joogaan shabaab iyo wixii la halmaanaa waxaasu jihaadkii nebiga ma aha salawatullahi wasalaamu caleyh waxaan islaam ahaynba waa lagu sheegi karaa maafiyanimo burcadnimo tuugannimo fulaynimo bahalnimo wax kastoo xun ku sheeg waxaan islaam ahayn dadkii oo u yaacahaya maxkamadaha shabaabka sababtu waa maxay iyagaa ka cadaalad badan kuwa dowladda waa ku mahadsan yihiin haddii cadaalad sameeyeen inay qalad sameeyeen looga inkiri mayo intaas wanaagsan oo ay ku dhaqaaqeen inay kaga fiicnaadeen dowladdii soomaaliyeed shay ka mid a ashyaada ay suubinayaan mahad bay ku leeyihiin waayo dalkay qayb ka yihiin dadka laga doonaya xalka inuu ay qayb ka noqdaan bayna ka mid yihiin shabaab waa muslimiina gaaladii baa kaaga fiican cadaaladda wadaad meelaha maro magaalooyinka kufriga manaafiirta caytamoo maqsuudiya mucatabley jihaadkii muran gashe ma maqasheen maalmahan maadii kale waxaan allah subxaanahu wa tacaala isagoo qur'aankiisa kaga hadlaya culimmada aan ku camalfalin cilmiga uu siiyey ayaa wuxuu ku tilmaamay labada sifo ee ugu liita ee ah damayr iyo ey allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين وقال تعالى فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تترك يلهث ورمحا إذن ديدي إنا دين تكرر شاكتان وحق لجهرتان maxaa idiin diiday inaad cilmigiinna ku camalfashaan maxaa idiin diiday inaad diyaaradaha maraykanka iyo kenya ee lagu laynayo shacabka muslimka ah ka hadashaan maxaa keena shalay waxaad xaq u arkayseen inaad maanta baatil u aragtaan miyaydan ogayn in mawaaqiftii aad qaadateen wakhtiyada qaarkii diiwaan gashan yihiin qaala xudayfatu liabii mascuud ina adalaalata xaqa adalaala an tacrifa maa kunta tunkir wa tunkira maa kunta tacrif وإياك وتلون في دين الله فإن دين الله واحد يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ومتى ترك العالم ما علمه من كتاب الله وسنة رسوله واتبع حكم الحاكم المخالف لحكم الله ورسوله كان مرتدا كافرا يستحق العقوبة في الدنيا والآخرة ما ذيك لو لها macali weyne oo muftiya mushrik iyo murtadyadii muufada meel kula cuna moorada amisoon ku jira mujaahid magac xumayn ma maqasheen maalmahan xilli ay afka xoor ka kiciyaan cadho darteedna la xumbeeyaan marka ay difaacayaan xukuumadda riddada sidoo kalena aflagaadaynayaan mujaahidiinta dhanka kale culimo kusheegga soomaaliyeed marna sooma hadal qaadaan dhibaatada ka taagan dalka iyo debinnada halista ah ee loo qoolayo shacabka soomaaliyeed
su-aasha labaadaan raba inaan weydiiyo culimmada waxay tahay anigu waxaan ku garaadsannay ama in fara badan aanu yacnii ka warhaynay culimmadu iyadoo tidhaahda ilaahay kitaabkiisa dalka ha lagu dhaqo shareecada ha la isku xukumo saasaa culimmadu dhihi jireen waayahan dambe ma maqalo culimmada oo hadlaysa oo le war diintaa la isku xukumo dee dalkeennana waxaan la dastuuraynayo dastuurkan iyo waxyaabahan la akhriyana waa naqaanaayo waa buug yaroo calankaa iyo labadaa sheebeel ku sawiran tahay oo soomaali maslaxo badan yacni aanay soomaalina samaysan inteeda badan waxyaabaha ka buuxana aa ka wada waraysaan culimmadu miyay ka tanaasuleen fekerkii la odhan jiray war dalka diinta ha lagu xukumo ma wacyiga ayay dub ugu laabteenoo waxay u arkeen waayahan aan arrintaa laga hadli karaynin oo dubbay u dhigeen oo waa laga tanaasulay waxaan kaga baxayaa culimmadu waxaan odhan karaa mar labaad roorkii ay lahaayeen waxaad mooddaa inay gabeen le'annahu labaatan sano ka hor culimmadu way wareegi jireen dadkay wacdiyi jireen meelaha xumaataday ka hadli jireen Waa waan mahadsantahay.
ognahay magaalada muqdisho waxaa ka jira hoteeladeeda iyo mahadsantahay.
meelaha la isugu yimaado Waa mahadsan- culimmadu ma wacdi wacdiyadii iyo waxyaabihii miyay baqeen oo waa markii u mahadsan tahay sheekh waa mahadsan tahay cabsadeen?
culimmadu aad su-aasha ugu dambeysay amniga su-aal way badan tahay su-aalihii waad badisay aadaad u badisay
إمام القيم رحمة الله عليه وحليه أكثر من يشار إليهم بالدين هم أقل الناس دينا والله المستعان waxaweyaan waa dadka ugu diinta yar buuri dadka maanta diin iyo lagu sheegayo inay hal diin yihiin waa dadka ugu diinta yar buuri وأي دين وأي خير في من يرى محارم الله تنتهك وحدوده تضاع ودينه يترك وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يرغب عنها وهو بارد القلب ساكت اللسان شيطان أخرس maanta waata ina haysato weeyaan islaamkii baa lagu soo xadgudbay dhulkiisii baa la qabsaday muslimiintii meel walba xabsiyay ka buuxaan ee, khayraadkii dalka ayaa la- gaaladii boobaysaa oo xaalufinaysaa badya berriba ummaddiiba akhlaaqdeedii iyo caqaa'idkeedii la duminaya cid ka hadlaysana ma leh wuxuu leeyahay ibn الqayim whal baliyة الdiin إila min haؤulaaءi اladina إida salimat lahum maأkiluhum wariyaasatuhum falaa mubaalaata bima shara calى الdiin macdii kale waxaan lahaa maamul kasta oo diinta ka soo horjeeda didiba uu ku tiirsan yahay ayaa jira macdaalika oo diin taaganaya oo culummo taaganaya dowlad kastoo diinta la dirirta wasaarat alawqaaf bay ihahda wasaarat alawqaaf wasaarad la yidhaah ayay ihahdaa waxaa jir bal wasaarat alawqaaf maxay ka qabanaysaa meelaha qaarkood maxay qabanaysaa wasaarat alcadli baad maqlaysaa wasaaradda cadaaladda bal wasaaradda cadaaladda oo gabdhaha jubba ku tumanaya aan soo xirayn wiilasha arbaciinada masaajidka ku akhriyaa soo qabata waa waa cadlige cadliga allaha ka qaadee waa cadaaladana rogtay midana rogto weeyaan oo cadaaladana lagaga dhigay
وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم ۖ فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون
رفعوا الصليب وأقبلوا كل علينا يحملون
haddaba waa kan wejiga dhabta ah ee dagaalka warbaahineed ee ay hurinayaan reer galbeedka saliibiga ah iyo xukuumadda riddada waa dagaal ku salaysan been abuur anshax xumo iyo la dagaalanka shareecada islaamka indhaha ummadda soomaaliyeedna looga jeediyo cadowgooda dhabta ah lana daboolo fasaadka iyo fisqiga ay geysanayaan maleeshiyaadka murtadiinta waana qorshe laga soo abaabulay safaaradaha reer galbeedka iyo xafiiska qaramada midoobay ee xerada xalane haddii ay ahaan lahayd tababarka iyo taakulaynta warbaahinada riddada ee mujaahidiinta lagu aflagaadaynayo ama adeegsiga culimo kusheega calooshood ushaqaystayaasha ah ama hubaynta maleeshiyo beeleedyada dhammaan arrimahaasi waa qorshooyin laga soo minguriyey gaalada reer galbeedka iyo diraasaadkooda xitaa ereyada ay adeegsanayaan madaxda xukuumadda riddada ayaa ah kuwo laga soo xushay saliibiyiinta iyagoo ku dayanaya qudwo iyo tusaalena ka dhiganaya madaxda reer galbeedka ee ku caanbaxay cadaawadda gaamurtay ee ay u qabaan islaamka iyo ehelkiisa
Every nation and every region now has a decision to make. Either you are with us or you are with the terrorists.
dal weliba iyo gobol weliba waa inuu go'aan qaataa waa inaad safkeenna soo biirisaan ama waa inaad biirisaan safka argagixisada meel dhaxo oo la istaagaahi maanta soomaaliya kuma taallo ama shabaabaa tahay ama kan shabaab la diriraayaa tahay
The face of terror is not the true faith of Islam.
fikirka argagixisada ma ahan islaamka dhabta ah What Shabab is propagating is not a true Islam.
fikirka al-shabaab ma ahan islaamka dhabta ah
Al-Qaeda is to terror.
alqaacida waxay la mid tahay maafiyada We are telling the people, showing the people that Al Shabaab is a group of mafia.
dadka waxaan u sheegaynaa in al-shabaab yihiin koox maafiya ah We need to tackle that ideology waa inaan si kafoolkafool ah ula dagaalannaa fikirka xagjirka islaamiga We've got to discredit these ideologies. We waa have to inaan magac dilnaa oo aan sumcadda ka qaadnaa fikirkan oo aan ka hortagnaa In our fight against them, we have ideological war.
dagaal xagga fikirka ah ayaan kula jirnaa xarakada al-shabaab Annaga Soomaali haddaan nahay siyaasad iyo istiraatijiyad shabaabka looga takhalusaayo oo adag maadaama aan la imaan weynay waana loo keenay
وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون
رفعوا الصليب وأقبلوا كل علينا يحملون
haddaba haddii ay caddaatay halka uu salka ku hayo dagaalka warbaahineed ee gaalada iyo taariikhdiisa madow waxaa muslimiinta la gudboon inay mar weliba ka feejignaadaan beenta iyo brobagandada ay gaalada iyo dabadhilifyadoodu baahinayaan kuna kadsoomin wax weliba oo ay ka maqlaan ama ka akhriyaan wargeysyada iyo baraha bulshada gaar ahaan wararka beenta ah ee uu cadowgu ka soo gudbinayo muslimiinta iyo walaalahooda mujaahidiinta
ilaahay qaaciduu ina barayaa ciddaynu wax ka qaadanayn iyo ciddayna wax ka qaadanayn yaa ayuha aladiina aamanuu in jaa'akum faasiqun binaba'in maxaa ilaahay tilmaama haddii uu faasiq war idinla yimaado iska hubiya baa la yidhi fatabayanuu aw fatatabatuu suga hubiya haddii warka kaafir wada ka warran faasiqii garanaya waa min baabin awlaa haddii la yidhi war qof aan wargaleen ahayn hadduu kuu warramo baa lagu yidhi warkiisa iska hubi oo faasiqa ka mid ah nin marka horeba fisqigaba isaga xalaal u ahaayo saa dareemayey isaga warkiisa maxaa laga yeelaya waxaad u baahan tahay inaad in badan iska hubiso وتوحدوا في حربنا وتصالحوا وتواصلوا wararkii caalamka sidana loogu aqraayay iyo lagu leeyahay golaa ammaanka le waa u dhammaatay waxa waaye nuclear oo annagoo wadnuhu suuf naqdeen in yaroo alla u naxariistay mooyaane bulshadana waxaa lagu leeyahay ha dowladda caalamka aan ku xiranahay waa dowladda kaliya oo rajada laga leeyahay inay ammaan ku soo dabaasho soomaaliya lagu leeyahay war ma runa waa kadib iyo been ammaanka ma rabno ayagaan ammaan haysan alla nugu filan waman yatawakkal cala allahi fahuwa xasbuh الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا إن الناس قد جمعوا لكم دي عادة وأنا دمت هل ها واكل ها وهو دماتي واكل في الحلال ها بين واي وحبا كما تيرا وأنا تيرا. حسبنا الله ونعم الوكيل ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله محاجنا الكلمة ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال alla inuu nagu filan yahay war kama jooge annagu saan addoomman ilaahay oo dhaba u naqalahayn waayo midana laga rabo يا أرض الجهاد عرفت دربي
bayaanka ay soo saareen culimmada wilaayaadka islaamiga waa bayaan ku soo beegmay waqtigii loogu baahi badnaa waqti fitan ay socoto oo ummaddii la marin habaabinayo oo been loo sheegayo bayaankaasi wuxuu ka tarjamayaa culimmada rabbaaniyiinta ee muslimiinta ee saadiqiintu inay ummadda u naxayaan dadkooda iyo deeqooda inaanay iska dayicin waxaad ka dhereegsan tihiin markaan la hadlo bulshada ee niman gaalo qandaraas ka soo qaatay oo wax yar soo helay oo inta badan jeebka ku shubtay yaanay carruurtiinna aad dhasheen ee aad barbaariseen ee labaatan sano aad korinayseen yaanay dabka idinkaga shubin yaanay idin sirin wey cid dimuqraadiyad iyo gaalo difaacaysa inay idin dhahaan kuwa beenta idiin sheegaya waa mujaahidiin waa shahiid ee calankii daaquudka inta lagu soo duuduubo lagu dukado janaaso shahiid fulaan la yidhaahdo haadaa waa hadal faariqa wey wax qiimaana kuma fadhiyo carruurtiinna ilaashada oo caqiidadiinna waardiyeystan idin leenna oo xoolihiinna ilaashada oo ummaddaa kaara cidda idiin naxaysa waa culimmada runta idiin sheegaysa waa la kala baxaye kollayba dariiqaad maraysaa idinka garanaya dad maraykan iyo midowda afrika iyo muxuu ahaa gaalo iyo reer yurub iyo haddaad idinku taabacsan tihiin silsilad dheeroo xagaa gelaysa haddaad raacaysaan iyo haddaad xaqa raacaysaan kitaabka ilaahay haadaa bayaanun linnaasi wa hudan wa mawcidatun lilmuttaqiin waxaanu dhegaysanay bayaarkii bayaankii saadir waxaa ahaa ee ka soo baxay muctamarkii shanaad ee wilaayaadka islaamiga ah culummada ay ka soo saareen culamaa alwilaayaat alislaamiya bayaankaas isaga ah mid lagu ijmaacsan yahay way culummada oo ahlu tawxiidka ah oo ahlujihaadka fii sabiili illaahi ah mid ay ku ijmaacsan yihiin weeyaan dhammaantood wax khilaafna soo ka jirin waxaan odhanayaa shacabka soomaaliyeedu ilaahay subxaanahu wa tacaala ka baqa oo ka cabsada allah wuxuu leeyahy yaa ayuha aladiina aamanuu in tansuru allaha yansurkum wayuhabbit aqdaamakum mu'miniinay haddaad allahu gargaartaan allah waa idiin gargaarayaa cidhibtiinnina wuu sugayaa subxaanahu wa tacaala saas darteed shacabka soomaaliyedu maantay fursaddaa haysataan waa inaad allah kitaabkiisa sunnada rasuulka u gargaartaan waa la kala baxay ee dhanka gaaladaha raacinina dhanka muslimiinta raaca oo mujaahidiinta u kaalmeeya oo mujaahidiinta xoojiya culimmada la sheegay ee gaala raacyada waxaan odhan lahaa xusuusta nimankii cilmiga ilaahay siiyey kitaabkiisii towraad oo gaaladii kufaarta ahaa yidhi xaq baa ku taagan tihiin oo markaa ilaahay aayaadka ka soo saaray nimankaa waa la laayey nimankaasa ilaahay waa lacnaday ilaahay wuxuu odhanayaa alam tara ila aladiina uutuu nasiiban min alkitaabi yu'minuuna biاljibti waالطaaquut wayaquuluuna liladiina kafaruu haa'ulaa'i ahdaa min aladiina aamanuu sabiila ulaa'ika aladiina lacanahum allah waman yalcan illaahu falan tajida lahu nasiira kuwa ilaahay baa lacnaday meel kalena culummada iyaga ah hadday allah rumaysan yihiin rasuulkiisa rumaysan yihiin sidaa ma sameeyeen baa ilaahay leeyahay ilaahay wuxuu leeyahay taraa kaiiran minhum yatawallawna aladiina kafaruu labi'sa maa qaddamat lahum anfusuhum an sakhita allaahu calayhim wa fi lcadaabi hum khaaliduun walow kaanuu yu'minuuna biاllaahi waannabiy wamaa unzila ilayh ma اttahaduuhum wliyaa walaakina kaiiran minhum faasiquun ilaahay subxaana wa tacaala had wuxuu leeyahay culimmadaa oo aan kitaabka siinay oo cilmiga siinay hadday allah rumayn lahaayeen ama rumaysan yihiinba hadday allah see sheeganayihin rumaysan yihiin oo nebiga rumaysan yihiin gaalo weli kama yeesheen hadday laakiin kuwa iyagaa fusaqa weyu ilaahay yidhi subxaana wa tacaala naartayna ku waarayaan baa ilaahay yidhi ha xusuustaan wadaaddadaasow aayaadkaa ilaahay fiiriya oo aayaadkii dib ugu laabta oo intay goorigoor tahay ka toobadkeena arrinkaa intay intaynaan dhiman ilaahay ka cabsado shacabka soomaaliya oo ilaahay ka cabso xaqa raac maamulkan ridada ah ee magaca soomaaliyeed sheeganaya waxa aanu ku gaalaysiinayno waa wax noo cad waa kitaabka allaah iyo sunnaha rasuulkay diideen dasaatiirta baadilkaay qaateen iyo gaalada ay soo hoos gashadeen axkaamta ilaahay buriyeen iyo wax allaah wixii liitay oo dhan ee fisqi iyo xumaata ahay ilaahay uu ku cadhoonayey oo ay la yimaadeen gaalada guumaysiga ah iyagana kadaalika dagaalkoodu waa noo cad yahay waxaanuuna kula diriraynaa inay ilaahay shareecadiisiiba qaadan waayeen sunnihii rasuulkeennana ay qaadan waayeen iyo inaan ulkii aan joognay ee shareecada aan ku maamulaynay ee ilaahay kitaabkiisa ka rabnay ay ku soo duuleen mana daynayno oo waa la dagaalamaynaa inta taasi suulayso haddaba qof walba waxaa raba inuu gebagabada uu ogaado hadalkaygu waxay tahay waxa weye annagu waxaan ku baaqaynaa ilaahay kitaabkiisa in la qaato oo shareecada islaamku ay noqoto ta keliya koonka xukunta ay noqoto oo ilaahay sharciga looga dambeeyo waxaan ku baaqaynaa in qof kasta oo muctad ah gaal kasta iyo murtad kasta oo muctada oo ku soo xadgudbaya ummadda karaamadeeda iyo sharafteeda in la difaaco oo laga hortago baanu ku baaqaynaa waxaanuna rabnaa ilahay raalli ahaantiisa inaan ku gaadhno oo ilaahay raalli naga noqdo oo sunnihii rasuulka aanu raacno sidaa ilahay kula kulanno intaa wixii ka duwan ciddii haysaa waxaanu leenahay qul haatuu burhaanakum in kuntum saadiqiin ummadda soomaaliyeed mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ugu baaqaynaa baaqi allah oo ahaa wactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraquu kitaabka allah iyo shariicadiisa aan qabsanno oo ku midowno kitaabka allah oo midka maanta lagu helay nabadda nimcada iyo naxariista ka jirta wilaayaadka islaamiga ah hanuunkannagu isagoo ku jira horumarkannaga isagoo ku jira hannaan dowladeed iyo cadaalad hufan isagaan ka helaynaa haddii xeerarka gaalada iyo dastuurkoodu qabyo yahay kitaabkii allaah iyo diintiisii oo dhammaystiran u kaalaya qaala allahu tacaala afa xukma aljaahiliyati yabquun waman axsanu min allaahi xukman liqowmin yuuqinuun
alla subxaanaه wa tacaala wuxuu leeyahay inama kaana qowla almu'miniin idaa ducuu ila allahi warasuulih liyaxkuma baynahum an yaquuluu samicna waatacna waulaa'ika hum almuflixuun dadka muuminiinta waxaan uga baaqaynaa baaqaa alleh uu ku sifeeyey muuminiinta oo ah marka allaah xaggiisa iyo rasuulka loogu baaqo si ay wax u kala xukumaan oo sharcigooda loogu dhaqo tilmaantoodu waxa weeyaan inay yidhaahdaan waanu maqlo waanu hoggaansan liibaantooduna kuwaas ayay ku jirtaa mowduucoo dhan waxaan uga jeedaa mas'ala waaxida un inaad idin caddayn hadday dee caddaanayso masaladaasi waxay tahay cidda gaaloobaysa inay si cad u gaalooba cidda islaamaysaana inay si cad u islaama inaan dadku cudurdaar helina waxaan maanan garanaynin qur-aanka kama yara laba boqol oo aayadood masalada cidda ka warramaysa xukunka ku saabsan waa kitaabka qur-aan ee dhexdeena yaalla kama yara laba boqol oo aayadood cabdiraxmaan ilbarzanji suu tilmaamayay idan intaasoo aayadood inta la beeniyo in haddana la yidhaahdo muslim baan oo kale waa waxaan suurtagalahay ee ummadda muslimkii meel cad mawqaf cad haystato oo ah qofku inuu islaam noqdo oo ilaah iyo rasuulkiisa intuu rumeeye uu wato iyo inuu dee ka gaaloobo oo markaa ama mid talyaaniyeed ha qaato ama mid baaniyaad ha qaato ama mid uu isagu qoray ha qaato isagay markaa jirtaa wax uu qaadanay laakiin ikhwatii fi lcaqiida masaladani masale macsiya maaha masale yar maaha waa masale gaalnimaa kolkaasoo ilaahay wuxuu yidhi afa kayra diin illaahi yabquuna ilaahay diinkiisa keyrkii miyay raadinayaan diinka dhiganaya waa su-aal qof kastaba saaran wey ilaahay adduunkan diin isaga oo ku maamusho u soo dejiyey isagaa maamulanaya adduunkan ma ogola inuu isaga keyrkii adduunkan oo maamulo ilaahay ma ogola isagaa abuurtay isagaa askale qaanuunkan diinta u soo dejistay kaasaa lagu maamulaya haddii iminka nin boqor ah oo maanta meel boqor u ah haddii ka waran la yidhaahdo waa dadkaad boqorku u tahay iyo dhulkaad xukuntiisba anaa xukumanaya anaa maamulanaya nin hadduu yidhi magaalaya dhulkiisuu leeyahay intaas anaa xukuman inta aad xukumayso idilba anaa xukumanaya anaa qaanuun u dejisanaya anaa xukumanaya miyuu yeelaya ninkaas dee ilaahayna saas oo kale waa ka sii daranya adduunkan dad kale inay maamushaan ma ogol qaanuun inay udjistaan waa burcadnimo ilaahay baa burcad ku yihi ma ah waxaana aad arkaysa waxba kama jiraan wax ilaahay ogol yahay ma ah ilaahay diin buu soo dejistay diintaas ninkii ku socdo ilaahay oo yani yacni diintiisa wax ku xukumayo ilaahay arrinkiisa fulinayo kaasaa adduunka istaahili inuu wado waad ogsoontihiin nebi kastoo lasoo diro nebi kasta oo lasoo diro waxa uu imaan jiray dad isku sheegaya dowlado waaweyn reer caad iyo reer tamuudi weligii ma ictiraafin nebi ictiraafi mayd aragtay waxyaalaha adduunka ka socda oo diinta aan ilaahiga ahayn fircawn iyo wax la ictiraafay ma jiro eber lama ogolo waxaasoo idil burcadnimo ahaa adduunka yani sida ilaahay ugu rabo meesha kale ay wax u wada kulligood wax la ictiraafaa ma jiro kolka ninka muslimka markuu yidhi anigu niman diinta ilaahay ku socon baan ictiraafa sida nebiyaasha ay ku socdeen ama diinta ay ahayd buu yo khilaafsan yahay diin maba haystaba haddaad fiirisa ma aha taas ilaahay diin buu soo dejistay ma ogolo ilaahay subxaana wa tacaala bal hal nebi sheega oo adduunka loo soo diray oo meel nidaam ku socda oo qaanuun ku socda ilaa aan soo dejinin oo ictiraafyo sheega waa ka hor imaan jira jira ka kaca haddii lagu xoog batana waa sideeda haddii kalena ilaahay baabi'in jira saasay ahaan jirtay kolku waxaan aad arkaysa diinta kuma socdaan america la ictiraafay iyo ingiriis baa la ictiraafay iyo waxbaa jira iyo waxaasoo idil ilaahay agtiisa qiimo kuma fadhiya waxaasoo idil waxaa keenay islaamka dacfigiisa nabi maxamed calayhi salaatu salaam markii lasoo diray furashii ruumba ugu waaweynaa miyuu ictiraafay muse waa la dagaalam wuu la dagaalam waxa weeye inaan diinta xaqiiqdeed fahmna loo baahan yahay horta islaamnimada maxay tahay diinta ilaahay maxay tahay aan fahamna walaaliyaal maxaan ku badbaadnaa aakharo war waxaan diin ilaahay ahayn ma ictiraafi kartid waxaa ku hoos taal ilaahay diintiisa kheyrkeed meed raadinaysaa wey
walaalaha muslimiinta meel ay joogaanba ugu naseexayn lahayn in la fahmo oo lagu baraarugo dagaalka maanta caalamka ka socda iyo jihaadka gaar ahaan sharqi afriqiya meeshaan hadda dalkan aan joogno ka socda inuu ku salaysan yahay ama uu ka dhexeeyo kitaabka qur-aanka kariimka iyo kaa isaga ah aan hadda ka hadlaynay oo binaalka xeerka mataqaana xeer ciqaabeedka dalka u degan ama mataqaana adduunka o dhanba ka jira labadaasa dagaal ka dhex socda marka waa saaad u jeedeed xisbullah iyo xisbu shaydaan dagaal u dhexeeya wey ninba meeshu maanta isku qoro ayuuna ku qormaayaa yaa ayuha aladiina aamanuu kunuu ansaar allah كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله والمؤمنون إلهي أقرقار وواتين لي رقاب كترين كان ما أنت جهنم ذو سعلا وحلو قبر نغن كرا إنه قفك وحاس ونعوق عنتنا كلبحه ونمحان كرا لا عدي لا دقال سنة وقعان سيه هدو يسووا qaabka u dumin karo ula dagaalami karana ula dagaalamo marka safkii uu maanta gala qofku unbuu ku qormaayaa waana ballantuna waa inuu amaama laahi baa laisugu imaanayaa qof walba wixii uu shaqaystay ayuu halkaa ka heli doonaa
waxaan ictiqaadsannahay oon doonaynaa aan qoriga u qaadannay in kitaabka ilaahay dhulka lagu xukumo wasiilada xukumkaa lagu gaarayana ay noqoto wasiilatuljihaad ariiquljihaad soo maa intaasaan ictiqaadsannahay marka waxaa la rabaa mar waliba diinigeenna inuu ka buuxsano ballanteenna iyo mawcidkeenna waxaa weeye إما إن الإله لكلنا سبحانه وتعالى نقول شهداء وإما إن نسر أنت الله لكتابك إلهي اللي قلت قول لما مرضتك وعيك سهر إذل والدين مبادئ الديمقراطية هي دساتير تيدا هي وحي وطان ضدك وطو إذل با نقول بربر بينيين بلاء كقاضي النيل إلهي بانه سبحانه وتعالى سبحانه أيا أرض الجهاد عرفت دربي فلن أرضى بغيرك في نزوحي فإما أن أموت على رباك وإما العيش حرا في سفوحي أيا أرض الجهاد عرفت دربي فلن أرضى بغيرك في نزوحي فإما أن أموت على رباك وإما العيش حرا في سفوحي فيا حور الجنان لك اشتياقي وعشقا هز وجداني وروحي فيا حور الجنان لك اشتياقي وعشقا هز وجداني وروحي سأبذل إن رأيتك ما بوسعي فلوحي في سماء العز لوحي سأبذل إن رأيتك ما بوسعي فلوحي في سماء العز لوحي
guud ahaana intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka dhuuxa oo caawa gebi ahaantiisa aynu kusoo qaadanay qaybta labaad filimka fadarhum wamaa yaftaruun oo caawa ay baahisay mu'asasada alkataa'ib dhammaanteennaba sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم